やらなくてないって。
One cup, one cup. One cup, I mean. Thank you.
halkani waa gudaha maqaayadda afro deli oo ku taalla magaalada st paul ee gobolka minnesota milkiilaha maqaayadaha afro deli cabdiraxmaan ciise kaahin ayaa maqaayaddiisa ku soo dhoweynaya madaxa hay-adda ganacsiyada yaryar ee maraykanka isabella casiyas guzman iyo douglas emhof oo ah sayga madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris booqashada labadan mas-uul ayaa daba socotay kadib guushii cabdiraxmaan ciise kaahin uu ku guulaystay abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee dalka maraykanka oo horaantii toddobaadkan lagu guddoonsiiyey aqalka cad ee maraykanka madaxdan ayaa booqday qeybaha kala duwan ee maqaayadda waxayna la kulmeen shaqaalaha maqaayadda oo ku howlanaa shaqo maalmeedkooda afro deli ganacsiga ka sokow waxay samaysaa barnaamij cunno qaybin ah oo dadka danyarta ay ku taageerto kaasi oo ay soo bilowday markii uu cudurka covid sagaal iyo toban ka dilaacay waddanka maraykanka douglas emhof sayga madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo warbaahinta kula hadlay bannaanka maqaayadda ayaa bogaadiyey guusha afro deli iyo gacanta ay siiso bulshada danyartaa They started doing meals during COVID, and they- waxa ay bilaabeen inay cunno qaybiyaan wakhtigii karoonnaha oo ay kumanaan qoodiyaan waxaase la yaab leh in ay weli wadaan qoodinta dadka danyarta ah ee nugul arrimahan oo kale waa waxa dadka isku soo dhoweeya milkiilaha ganacsiganna waa hogaamiye raba inuu isbeddel sameeyo dadka kalena u noqdo qof wanaagga ay kaga daydaan milkiilaha maqaayadaha afrodeli cabdiraxmaan ciise kaahin ayaa soo dhoweeyey in madaxa ka socota washington ay ganacsigiisa soo booqdaan oo maqaayadiisana ay cunto soomaali ka cunaan Een, horta waxay ahayd aniga sharaf aad iyo aad u weyn Aa, ilaahayba mahadaasin iskale Een, na tusay ama mataqaana inaan wax qabsan karno oy iman karaan dadka ugu sarreeya waddankan annagoo mataqaanaa waddankan ku nimadnay aa, qaxootinimo amba dad maxaan qoraa iyagoo waxba haysan yimiday laakiinse maanta heerkaasi een, inuu aa, madaxweynayaashii amba maxaan qoraa dadkii waddankan u sarreeyey ay yimaadaan oy ganacsigaaga ay fadhiistaan wax ka cunaan waxa weeyaan waa sharaf aniga iyo ummadda soomaaliyeed ee gobolkan degan maxaan qora usoo hoyatay dhinaca kale xarun aan sidaasi uga fogeyn maqaayadda ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ganacsatadii ku guulaysatay abaalmarinada kala duwan ee sanadkan oo tan ugu weyn uu ku guulaystay cabdiraxmaan kaahin oo noqday ganacsadaha sanadka ee gobolka minnesota iyo kan dalka maraykanka guushaas oo madaxda minnesota uu ugu horeeyo guddoomiyaha gobolku ay aad u soo dhoweeyeen iyagoo laftoodu madasha ku sugnaa jariidda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa guusha cabdiraxmaan ciise kaahin u arka guulay gaareen soomaalida maraykanka oo idil
arrintani waxay nooga dhigan tahay yacni waa arrimo ka mid tahay arrimihii ugu waaweynaa ee qowmiyadda soomaali americanka soo food saaray oo soo maray oo ah arrimaha communitigeena kor u qaada tani waxay muujisay soomaalida wanaaggeeda maalin kasta ma aragtid wanaagga soomaalida oo idaacaduhu ka hadlayaan marka waxay ku qaadatay cabdiraxmaan ciise kaahin in uu dadaalkiisa ilaa washington uu dalka maraykanka number one ka galo taas oo hadda muujisay ina somaali american communitigu uu yahay community aad u dadaala una baahan in la maalgeliyo si ay sumcadda dalka maraykanka kor ugu qaadaan
cabdiraxmaan ciise kaahin ayaa noqday ganacsadihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda gobolka minnesota oo ku guulaysta ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee maraykanka waana guul ay wada shinsanayaan dhammaanba dadka reer minnesota maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota